halkan aan taaganahay waxa weye waa bartii kontaroolka koonfureed ee magaalada garowe maalmaha kan xoogaa baa jiray ciidan gadooday ciidan kuwan doos ka mid ah baa gadootay dadku maga siyaabo badan bay u fasireen ma ahayn sida loo fasiray ciidankaasi waa ciidan gadood ah oo waxa weeye dadka carab iyo ilkaha isugu dhowlayo waa isqoomaan dowladdooday wax yar ka tirsadeen waxa weeye ciidanka kuwandooska ma ahayn waa koox ciidanka kuwandoos ka mid ay ahayd hawshaasna waa la xalliyey inteeda badnayd wixii kalena waa la xallinayaa ciidanka kumandoosku dad meelaha ka hadlay iyo dad magaranaysaa warxumatashiila iyo sharaftooda waxma dhimi karaan qoloteyn waa ka badan tahay waxay diyaar u yihiin mar walba habeen iyo maalin bay heegan u yihiin inay dalkooda difaacaan dowladdoodana ka amar qaataan siyaasiyiin iyo dad mucaaradana iyo daday ku soo gaban karaan iyo daday wax u sheegi karaan ma annagu ciidan baa nahay siyaaadna shuqul kuma lihin waa ka madax bannaan nahay waxaan saacaddan diyaar u nahay shaqo meel kasta oo dalkayaga wax ka soo kordhaan amniga mucaasibadda difaaca dalka kulli xil baa naga saaran waa ka shaqaynaa sidaan hore uga shaqayn jireen waa shaqaynaynaa haddee waxa weeye ninkiis yidhahda wax u dhin oo ciidan kumaandooska maanta dhaliil uga dhig waxa ma noqonayso ciidan kumaandoosku dadweynaha ummadda puntland waa yaqaaniin waana jecel yihiin dowladda puntlandna waa jeceshahay meel adag bay kaga taallaa waxaa kana waxa weeye waa wax caadi oo iska dhaco ciidamada ka dhaco gadoodyadu wax macnaa ma leh waa wax dhammaaday dadweynaha reer puntland dowladda iyo shacabka isimada dhammaantood saxaafadda cid walba waxaan ka raaligelinaynaa khaladka halkaa ka dhacay anoo taliyii kuwaan dooska ah waxaan caddaynayaa si buuxda inaan ugu wareejinnay ciidanka booliiska iyo ciidankii tuburtaaryada iyo ciidankii qoladii maaliyadda cashuuraha iyadoo aan waxba isbeddela lagu samayn maxaabiisteedii iyo xafiis kastanka iyo kulli xafiiskii e obiga kulli caadi yihiin